ahlu sunniga galmudug ma nihin annaga hadda galmudug baa nahay waa run waanu wada aragnay wasiirka arrimaha gudaha waa ballanay laba beri wuu noo qabtay oo yidhi war baan idinku keenaya labadii beri waa maaragtay warruguma soo celin annaguna waa iska soo dhoofnay arrinta ee hadda uu ku dhex jirana waxaan u arkaa inay tahay faragelin qayaxan taas oo ah middii horay golaha c i c du markii shan iyo tobankii bishii hore lix iyo tobanka uu go-aan ka soo saaray ahayd faragelinta in laga daayo dowlad goboleedyada galmudug waa xor baarlamaan bay leedahay wasiiray leedahay kabineed bay leedahay wax walbayna waxooda go-aanada iyadaa gaaraysa ciddii iyadu shaksiyaada oo bannaanka istaagaysana iyada u taal anagu cidda fogeyn mayno waa soo dhaweynaynaa kuwa hadda naga tegayo hadlahaya waa soo dhaweynaynaa kuwa kaloo imaanayna waa soo dhaweynayna meeshaad madaxda ka tihiin waa galmudug galmudug caasimaddeedii waatan baarlamaankeedii waa joogaa dowladdeedii waa joogtaa wasiiradeedii waa joogaan wixii aad tabanaysaanna sida sheekh shaakir u sheegayna waa wax laydinka daaweyn karayo